wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
allah u naxariista abwaan hadraabi oo maanta lagu aasayo qabuuro ku yaala magaalada hargeysa ee caasimada somalilan
ciidanka booliska dowladda oo howlgalla dad badan lagu soo qabtay ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho
adaa oo kasoo baxaya mid kamid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka oo lagu dilay magaalada muqdisho
dowladda federaalka oo sheegtay inay sii laba jibaarayso howlaha gurmadka abaaraha ee loo sameynaya dadka ay abaaruhu saameeyeen
dowladaha soomaaliya iyo ingiriiskana waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal
maamulka hirshabeelle oo dib u dhis ku sameeyey saldhiga ay al-shabaab qaraxyo ku burburiyeen
laamaha amnigana maamulka galmudug waxay gacanta kusoo dhigeen qaraxyo la doonaya in gudaha loo geliyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
ka muujisay dagaalka ka socda aagga warshada nuclearka ee koonfurta ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sideedaad sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii duhur oo faahfaahsan alcabdaal ayaa warka soo saaray
aynu ku bilownay allah u naxariistay waxaa maantay magaalada waxaa lagu wadaa in qabuuro ku yaala magaalada hargeysa ee deegaanada somalilan lagu aaso abwaankii weynaaye maxamed ibraahim warsame hadraawi kaasi oo shalay ku geeriyooday isla magaaladaasi hargeysa wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kahina oo horkacaya guddiga qabanqaabada aaska ayaa sheegay in meydka abwaan hadraawi lagu aasi doono maantay salaada casir kadib qabuuraha baqiic ee ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta somalilan
bismi illaahi raxmaan raxiim sidii shalataan idinku sheegnay bahdiina saxaafadda waxaa shalayta geeriyooday allaha u naxariistee abwaankii weynaa maxamed ibraahim warsame halkan waxaa taagan guddidii madaxweynuhu u magacaabay inay agaasinto aaskaas ayaa halkan taagan oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan xubnaha golaha wasiirada ah abwaan dacar cabdirashiid maxamed siciid marwe samsam cabdi aadan xildhibaan hore jamaal maxamed warsame jamaal xiinwaal oo runtii ahaa qofkii ugu badnaa ee marxuumkaas gacanta ku hayey ayaa ku jira xildhibaankaa kale waxa weeye xildhibaan golaha deegaanka ee burco ka mid ah wasiirka warfaafinta cismaan ibraahim warsame siciid hure oo ay walaala yihiin marxuumkii oo isaguna burco ka yimi xildhibaan saleemaan dheere brofesor jaamac muuse ninka lagu dhahdo jaamac maxamuud cigaal wasiir cabdiweli xildhibaan jaamac abakor meeyarka magaalada hargeysa oo isaga iyo golihiisa deegaanka iyo maamulkiisu aanu u xil saarnay oo si fiican u soo agaasimay xabaasha diyaarinteedii iyo hagaajinteedii caarshe waa guddidii madaxweynuhu magacaabay xubnaha naga maqan marka waxaan saaka ku wargelinaynaa mar labaad shicibka somalilan gaar ahaan magaalada caasimadda ah iyo agagaarkeeda dadka ka imanaya in galabta marka ay tahay saddexdiiyo barhka galabnimo marxuumka lagaga tukan doono xabaalaha baqiic dadweynaha waxaan doonaynaa inaan wargelin oo nidhaahno gaadiidka taxadirkiisa ha laga yeesho halkaasna toos xabaasha ha loo tago ciidamada biliiska ee hawsha agaasinka ka midka ah iyo taraafikada ee nabadgelyada iyo wadooyinka furistiisa u xil saarana ballantii la siiyey unbay iyaguna ku shaqayn doonaan aada iyo aad baa u mahadsantiin
codkaas waxaa u dambeeyey ah, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo ka warbixinaya aaska maanta magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan loogu sameynayo allah u naxariistay aboonadraabi oo shala ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan iyadoona ay ka qeybgeli doonaan kumanaan dadweyne aaska abwaanka ciidanka booliska dowladda soomaaliya ayaa howlgal dad lagu soo qabqabtay waxay ka sameeyeen qeybo kamid ah magaalada muqdisho wareegga fadma cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa waa wejiga labaad ee howlgalka samakaab sida taliska qaybta bari ay sheegeen dhammaan qaybaha bari ayaa laga sameeyey iyadoona wadajir ay isaga kaashadeen taliska qaybta bari hay-adda nabadsugidda gobolka banaadir iyo maamulka degmada yaaqshiid arrintan ayay ku sheegeen inay tahay mid ay ugu kuurgalayaan xaaladaha ammaandarre ee mararka qaar ka dhaca halkaasi sidoo kalena lagu ciribtirayo ayay yidhaahdeen burcadda dhaca u geysata shacabka soomaaliyeed ee ka qaata agabka ay haystaan cid alle cidda ku dhibta saldhigga keen cid alle cidaad caqabad ku aragtaa hu soo sheeg adoo gurigaaga ku dhex jira nambarka noocaasa wac saasaan qayb uga gudanaynaa qaybna waxaan rabnaa dhibkiina waay waa qolada taleefonka idinka qaadata waa qolada tooreyda idinku dhifata waa qolada guryaha idinkugu soo booda ayagana waa idinka dhex saarayna u kala qaata marka adigu maxaa tahay labadaas meelood isqiyaas marka labadaas qaybood marka adigu adigu qaybka aad ka tahay ka qaado inta lagu guda jiray howlgalkan dadyow kala gedisan ayaa lagu soo qabtay waxaana taliska qaybta bari ay xuseen sidoo kale in baaritaano lagu sameynayo shakhsiyaad ay tuhmeen kuwaasoo xiliyada qaar carqaladeeya ayay yidhaahdeen ammaanka dalka sidoo kalena guryaha ku yaala dhankaasi ee dhinaca qeybaha bari ayaa laamaha amnigu ay baaritaano ku sameeyeen iyo gaadiidyada kala duwan ee isticmaalo wadooyinkaasi markii uu soo idlaaday howlgalka ayaa ugu horeyn si kooban waxaa uga hadlay gaashaanle cali cali sow xasan cali goof jooge taliyaha qaybta bari waxaan leeyahay waa isdabajoogi maalmahan samakaa bishiisii lamaadoon ku guda jirnaa waa isdaba- waa howlshi loogu talagalay maalmahan eh, bishii labaad operatiinkeeda caadiga ahayoon howlgeeri ku jirnay waaye dad eh, aad arkayseen eh, adiga shan boqol iyo intaha gaaraya ayaa lagu soo qabtay Eh, waxna waa la tuhmay oo si gaara ayaan baaritaan u marsiinaynaa bulshadi kaleeto oo meesha u badneedna waxaan samaynay wacyigelinaan u samaynay Eh, waxaan tusaalaynay amniga inaan ka wada shaqayno risaaladii aan dowladda ka wadnay ayaana u dhiibnay fariintii aan maaseedkii dowladda ka wadnay ayaan u dhiibnay sida ay noola shaqay lahaayeen ayaan kalsoonideedi u ka kasbanay haraadi lagama waayo koob kastaba waxay leedahay haraadi cadowgiigu soo batay eh, xaafadaha dadka soo guuray meelaha kala soo degay iyo haraadi eh, magaalada inta dhaq kusoo sameeya kusoo dhuumalaysanaya oo basiibooyinka tookooyinka kusoo dhuumalaysanaya ee guryaha isku nabaya waayo ayadaas guryihii baaritaanka eri saasaan ku keenay marka axmed cariif oo ah gudoomiyaha degmada yaaqshiid isna dhankiisa goobta ayuu ka hadlay qaybaha ee amniga oo dhammaystirana waxay isugu yimideen inay ka howlgalaan qaybta bari gaar ahaan degmada yaaqshiid waxaa lagu xaqiijinayey dhammaystirkii waxyaabihii haraadigii ka heray howlgalkii samakaab oo loogu talagalay xaqiijinta amniga iyo dhammaan ka hortagga waxa ab- amni darrada lidi ku ah hadda marka waxaa waaye feestuugiisii aan bilownay feestuugaas wuxuu ka- uu ku salaysan in dadkana la wacyigeliyo lana xaqiijiyo dadkii loo arkay halhalkii qofoo loo arkay inay eh, dadkii la goobaaya yihiinna waxaan ku wareejinay hay-adaha amniga qaybohore kala duwan ayagaana xaqiiji doona qofkii ay ku caddaato tuunka loo soo qabtana eh, garsoorka iyo hay-adaha eh, ku shaqada leh u gudbi doonaa qofkii la xaqiijiyo inuusan shaqa ku lahaynna waa la soo dayi doonaa marka waa howlgalkii caadiga ahay qaybtiisa labaad ee samakaab waayo waa mahadsantihi faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
mid ka mid a nabadoonnadii soo doortay xildhibaanada oo faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan mid ka mid ah ergadii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka oo lagu dilay magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa dil loo geystay mid ka mid ah nabadoonnadii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka kow iyo tobanaada kuwaasi oo dhowaan lagu soo doortay dowlad goboleedyada waxaana la helayaa waxaana soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan dilkaasi kadib markii kooxaha hubeysan ay dil u geysteen ah, nabadoonkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in raggu hubeysan ay saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska sanca ay ku dileen nin la sheegay inuu ka mid ahay ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka kooiyo tobanaad ee soomaaliya dad la hadlay idaacadda dalsan ayaa sheegay in ayaadabli hubaysan oo watay bastoolado ay ku dileen isgoyska sanca xilli halkaasi uu ku sugnay islamarkaana waxa uu u dhintay dhowr xabadood oo lagu dhuftay kuwaasi oo xabaduhu ay ka haleeleen qeybaha sare ee jirkiisa ninka la dilay ay waa ninka la dilay oo ka mid ahay ergada soo dooratay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay maxamuud waxaana goobta uu falku ka dhacay ka baxsaday dadkii ka dambeeyey dilkaasi magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa dhowr jeer horey dilal qorshaysan lagu geystay qaar ka mid ah ergooyinkii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
markan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xooga saareyso sidii loosii jiba loosii laba jibaari lahaa gurmadka loo sameyna dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaano ka tirsan gobolada dalka wasiir axmed macalin fiqi oo warbaahinta dowladda la hadlaya waxa uu sheegay in dowladda madaxweyne xasan sheekh ay dardargelin doonto sidii gurmud loo gaarsiin lahaa islamarkaana lasoo dhameystiray hay-adda maamulka maarinta musiibooyinka isagoona intaa ku daray in dowladda ay waddo qorshihii ugu dambeeyey ee lagu gaarsiinayo gurmadka dadkay abaaruhu saameeyeen sidoo kale wasiirka ayaa intaa kusii daray in la diyaariyey qorshihii lagu gaarsiin lahaa dadkay abaaruhu saameeyeen gurmadka kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay ku caawinayaan dadka ay abaartu saameysay
dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad abaaro ba-an oo toddoba milyan oo qof ay saameeyeen waxaan u baahannahay oo halkaan maanta aan fariisin hay-addii saldhigga u noqon lahayd shaqadaas adag hay-addii biyaha gaarsiin lahayd hay-addii cuntada gaarsiin lahayd dadkaas toddoada milyan ee ku kala fiirsan jamhuuriyadda soomaaliya meel aysan jooginna ma jiraan waa yar tahay saldhig baan u dhignay waa mas-uuliyad adag waay waxaan ilaa saakay broseska ay qaadatay waxay ahayd maanta la magacaabay duhurkii ayaa dikreetadooda soo baxday xafiiskii prime ministerkan shaqadii kala soo wareegnay wasaarad ahaan wasaaraddaa sii wareejisay ayagii baa shaqaalihii iyo xarumahoodii la wareegay haddeertaan taas macnaheedu bakhaaradii baan soo booqannay taas macnaheedu waxay tahay hay-addii maaraynta musiibooyinku inay diyaar u tahay shaqadeedii inay qabsato saacaddan laga bilaabo sidaas awgeed dadka mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysana mas-uuliyiintan iyo dadka la shaqaynaya wa jiljileec baan xoogaa ayaa muuqda duutaha la soo labisto dharka dadka deeqaha qaybiya waa ka duwan yahay tayga iyo iyo dharka caadiga waa ka duwan yahay dhar kaaki ah oo maaragtay jeebo badan leh oo u adkaysan kara wasaqda ayay gashtaan waa aragteen dadka hay-adaha marka waa dharka caadiga ah iyo futushaaryaashii baa noo xiran emergency sida dalku xaaladdu ay caadi aysan u ahayn annagana ha naga muuqato wasaaraddana ha ka muuqato saacad lagu dhihi kara safar diyaar garow boosadaada yartaa meesha agtaada soo dhigo suuqa xoolahan ka soo laabanayaa iyo xaggaan tegayaa waa sheekadeedu ma jirto marka sida gudoomiyaha cusubna uu sheegay shaqaaha loo diyaargarooba subaxa sabtida annaguna waa imaanaynaa oo ilaa aan ka hubsanno inay fadhiisatay shaqadii waayo mas-uuliyaddii annagaa soo qaadnay annagaa niri hay-addan hala soo nooleeya ilaa ay ka fadhiisato aan ka hubsanno gacanteeda ka bixin mayno markaan hubsanno inay istaagtay oo socotay markaas waxaa weeye waa gadaal baan riboorka idinka dhegaysanaynaa wixii markaa ka dambeeya ninkii xoogaa madax adayg muujiye iyo waxaasaan la xalinaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkii ama dhaqan hore oo la sheegaya isqabqabsiiyo ciddii la timaada marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin
kaasina wuxuu ahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlayey gurmadka ay dowladda federaalk soomaaliya ugu jirto sidii ay u gaarsi lahayd dadka shacabka ay saameeyeen abaaruhu markaana haddii aynu fiirino wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa qaabilay ayaa muqdisho ku qaabilay safiirka boqortooyada midooda waa midooda u k u qaabilsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwa kati fosta safiirada britain ayaa uga waa safiirada britain ayaa u hambaryay si wasiirka cusub ee arrimaha dibadda xilka loo magacaabay iyada oo u rajaysay inuu ku guuleysto howlaha loo igmaday waxa ayna ku nuunuuxsatay kaalinta u k eena ka yeelan doonto iskaashiga iyo sidoo kale sidii ay u taageeri lahayd dowladda federaalk ee soomaaliya intii kulanku lagu guda jiray ayaa waxaa laskula laisla eegay xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo u k iyo siyaabaha lagu xoojin karo laguna horumarin karo
ugu dambeyntiina dhegeystayaal aqbaraadka dibadda warka ugu weyn waxa uu noqonayaa ee dalsan idin soo gudbinayso xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio cotres ayaa sheegay in uu aada ugu walaacsan yahay dagaalka ka socda cagagaarka warshada nucleer-ka ee koonfurta ukraine hadalkan ayuu ka sheegay kulan uu magaalada lagu magacaabo liif kula yeeshay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski iyo hogaamiyaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan dhaawac kasta oo kasoo gaari kara sraniski waa xasuuq ayuu yiri waa afyeenka guud ee qaramada midoobe waa aan ilaahdii xogaayaha guud ee qaramada midoobe antonio cotres kulankan ayaa ahaa kii ugu horeeyay dhexmara madaxda qaramada midoobe iyo madaxweyne sraniski tan iyo duulaankii ruushka bishii februaari ay ku qaadeen dalkaas masar urdugan ayaa ka dhiidiyey walaaca uu qabo madaxa qaramada midoobe isagoona sheegay in saxafiyiinta uu ka walaacsan yahay khatarta ay leedahay musiibo kale oo lamid ah tii hore u dhacday guud ahaan warkii duwar dhegeysayaal aad kala socoteen radio darsan oo dhigan tahay shaacidii warkii kusheegay waxay dib uli kartaa radio darsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel